بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله قنوط الفتى من رحمة الله ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والقي لعجبي كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي قيادة ديوث نكاح محلل وهجرة عدل مسلم وموحد waxaanu ku dhex jirnay kitaabkeennii manduumat alkabaa'ir lilxajaawi waxaanu ka soo baxnay saddex iyo labaatan kabiiro ayuu musanifka noo soo sheegay kabiiradii afariyo labaatanaad ayuuna darsigeennu ka bilaabanaya wuxuu sheikhu leeyahay raximah ullah qunuutu lfataa min raxmat illaahi uma qul isaa'atu dannin bililaahi almuwaxadi min alkabaa'ir dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah qunuutu lfataa qofkii quusashadiisii ou quusto min raxmat illaah alla naxariistiisa uu ka quusto ayaa ka mid ah uma waxaa ku xigo oo kabaa'irtii ka mid ah humma intaa dabadeed qul waxaad tidhaahdaa isaa'atu dannin mala oo la xumeeyo bililaahi ay bilmacbuudi allihii macbuudka ahaa malaha oo loo xumeeyaa allihii almuwaxadi la keli yeelay oo addoommadiisa ay keli yeeleen oo waaxid ka dhigeen min alkabaa'iri inuu yahay dheh sheeg ayadana musanifka beydkan laba kabiiroo ku sheegay kabiirada koowaad waxa weeye waxa weeyaan alqanuudu alqunuudu min raxmat illaahi tabaaraka wa tacaala midda labaadna waa isaa'atu danni billaahi tacaala labadaas kabiiro buu meesha ku sheegay wuxuu hormariyey alqunuutu min raxmat illaah qofka oo naxariista ilaahay ka quusta ayaa la hormariyey musanifka marka hadalka uu leeyahay qunuutu alfataa alfataa waa wiilka dhallinyarada aha loo jeedaa qofka dhallinyarada ah ayaa la yidhaahdaa shaabka ayaa loo jeedaa laakiin ku khaas ma aha lagana fahmi maayo in kaa keliya ay ku gooni tahaye waa ashaksu baa loo jeedaa hadda beytka unbuu iskaga dhammaystirtay oo beytkiisa saa ugu talagalay shicirkee waxa weeye qanuutu shaksi qunuudu shaksi adoo yiroo kalea qofka quusashadiisa ama dhallinyaro ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo waa muxaram inuu qofku naxariista ilaahay uu ka quusto waa shay xaaraama wey lama ogola waa dembi weyn oo kabiiro ah wey culammada markay tacriifiyaan ama qeexaan alqunuud maxaa la yidhaahdaa waa alya'su min alkhayr waistibcaadu alfaraj yacnii in qofka khayr oo dhan uu ka quusto farajkii ilaahay iyo fadxiguu siin lahaana uu fogaysto wax dhici kara ma ah uu yidhaahdo arrintaas waxaa ka mida naxariista ilaahay oo laga quusto marka waa dembi weynu kabiiro ah wey maxaa yeelay allah qur-aanka subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegay yacnii sida ay ibnu xajar alhaytami oo kale laga soo guuriyo qunuudka oo quusashada ah inuuba ka baliiqsan yahay ya'siga al-ya'su waalqunuud waa isku mid waayo waa quusasho laakiin qunuudka sii fog buu leeyahay wuxuuna u deliishanaha aayaddii weeyaan alle uu leeyahay wain massahu sharu fayauusun qanuutun faya'uusun qanuutun yasigaa la hormariyey markaasaa taraka haddana la sameeye kor loo qaadoo la yidhi waa mid kuusasho badan weeyaan haddana marka naxariista ilaahay kama quusto ilaa dadka maaragtay baadiyaysan mooyaane sida allaba uu leeyahy fii suurati alxijri waman yaqnutu min raxmati rabbih ila adaalluun dadkaa mooye cid kale kamaba kuusasho wey cid kaloo naxariista ilaahay ka quusato ma jiro ilaa dadka daalliinta ahee baadiyaysan mooye bal allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa isagoo raxmaddiisa tusayo inay waasac tahay ayuu rabbi wuxuu leeyahay waraxmatii wasicat kulla shay shay kasta kulligii naxariista ilaahay baa u waasaca noqotay idan marka quusasho meesha inuu qofku quustaahi ma taalla maadaama naxariistiisu ay waasic tahay allah wuxuu leeyahay fii suurati zumar qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru araxiim addoomadaydii ku xadgudbay naftoodii israaf ku sameeyo macaasidii ku dheeraadayow ha ka quusanina naxariista ilaahay subxaanah wa tacaala maxaa yeelay allah dunuubtoo dhan wuu dhaafaa qofkii u toobo keeno ilaahay waa u dhaafaa subxaana wa tacaala culummadu waxay sheegaan asbaabta qofka ku kallifto asbaabta inuu quusto qofka ku kallifaysaa naxariista alla uu ka quusto waxaa ka mid ah inuu qofkaa xaaraanta iska dhex dabaasho yacni wax alla wixii ilaahay ka reebay hadday qatli tahay hadday khamro tahay hadday zino tahay hadday waajibaadka laga tahay caasi waalidayn tahay maaragtay zina las wax kasta xumaana markuu qofka ku xadgudbo inuu marka dambe shaydaanku ugu sheekeeyo yidhaahdo wallaahi adiga xadki waad ka baxday waa fogaatay ilaahayna kuu naxariisan maayo sidaa darteed iska wada hawshaada inuu yidhaahdo shaydaankana wuxuu rababa waa intaas weeyaan inuusa qofkan soo noqonin buuba rabaa yidhaahdo wallaahi meel xun baad gaartaye meelaad ka soo noqoto ma joogtide iska soco hore wad baashaada ku dhex jir ilaa aad ka dhimato qofka inuu yidhaahdo sababahaas sababtaas iyo asbaabo kale ayay culummadu sheegaan weeyaan laakiin naxariista ilaahay waa waasic qofka inuusan quusan baa la rabaa xadiidka imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiid abi hurayra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi low lam tudnibuu ladahaba allahu bikum wala jaaa biqowmin yudnibuun fayastakfiruuna allah fayakfiru lahum nabigeenna allah wuu ku dhaaranayaa allihii ay gacan yacnii naftaydu gacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartaye haddaydnan idinku dembaabi lahayn dadyo oo dembi uusan idinka dhici lahayn oo sida malaa'igtoo kale macsuumiin aad ahaan lahaydeen yaa allah ladahaba allahu bikum waaba idin tirtiri lahaa waa idin baabi'in lahaa inta laydin tirtiro markaasuu wala jaa'a biqowmin yudnibuun wuxuu la imaan lahaa dad dambaabo maxaa yeelay lafdiga ghafuurka ah oo alla inuu dembi dhaaf badan yahay sifadaasi sifatulghufraan ayaaba meesha ka baxayso haddii cid loo dembi dhaafo la waayo taas sifadaasa meesha ka baxayso idinka intuu idin tirtiro idin baabi'iyo buu dad dambaaba keeni lahaa markaasay fayastakfiruuna allah ilaahay bay dembi dhaaf weydiisanayaan dadkaa dambe markaasuu fayakfiru lahum oo alla u dembi dhaafayaa weeyaan marka shayga la yidhaahdo alqunuud min raxmat illaah waa dembi kabiiro ah qofka mar walbaba inuusan naxariista ilaahay ka quusanin ayaa la rabaa oo shiikhuna ku tiriyey naxariistoo laga quusta dunuubta kabiirada inay ka mid tahay kan labaad waxa weeye waa isaa'atu danni billaahi tacaala ilaahay oo malaha loo xumeeyo malaha oo ilaahay loo xumeeyana waxa weeye cid kale kama timaado ilaa munaafiq iyo mushrik bay ka timaadaan qof munaafiqa oo kufri calooleed qabo caloosha qalbiga ku qarsaday iyo mushrik shirkigiisa la jaharay mooye cid kale kama timaado arrintan isaa'atu danni billaah alla oo loo malo xumeeyo arrintaas waxa weeye waa arrin aada iyo aada maaragtay kabiiro ah waa iyadana waxaa dhici karta yacni loo jeeda waxa weeye isaa'atu danniga inuu qofka ilaahayba yacni munaafiqa iyo mushrigga inay yidhaahdaan hallaba igama warqababa waxaan samaynayo cilmigii ilaahayba meesha ay ka saaraan inuu niyaadkeenna og yahay inuu camalkeenna ka warqabo inuu allana abaal marinayo haddaan khayr la imaanay haddaan shar la nimaanaba labadaba inuu ilaahay naga abaalmarinayo arrintaas ayay inkirayaan oo leeyihin ma dhici karta ilaahay inuu ogaado taasoo kale weeye waana midda ilaahay uu leeyahay markuu rabbi subxaanahu watacaala fii suurati alfatxi uu ka hadlayo wayucadiba almunaafiqiina waalmunaafiqaat waalmushrikiina waalmushrikaat maxaa la yidhi addaanniina billaahi danna saw calayhim daa'iratu saw wagadiba allahu calayhim walcanahum waacadda lahum jahannam wasaa'at masiira yacan rabbi wuxuu leeyahay allah munaafiqiintii ragga ahaa iyo munaafiqaadkii dumarka ahaa ayuu cadaabayaa mushrikiintii ragga ahaa iyo mushrikaadkii dumarka ahaa buu cadaabayaa kuwaasoo alla u maleeyey danni suuq inuusan ilaahay qaban karin inuusan rabbi ogeyn inuusan u ciqaabi karin dadkaa rumaysan weliba waxaa la yidhi calayhim da'iratu suuq xumaanoo dhan dushooda balada wareegtaa ilaahay dushooda ha yeelo allana waa u carooday waana lacnaday cadaab weynay leeyihiin marka waxay tusaysaa isaa'atu danni billaahi in ay tahay dembi kabiiro ah inay tahay maxaa yeelay waxaa wuxuu alla ku khatimo waciid kabiira waciid shadiid ah inay aakhare leeyihiin dadka noocaas oo kale ahi weeyaan allah subxaana wa tacaala markuu dadkaa sifate cilmiga ilaahay sifadaas inkiray markuu ka hadlayo wuxuu yidhi fii suurati fusilat wadalikum dannukum aladii danantum birabbikum ardaakum faasbaxtum min alkhaasiriin in la idin soo saari doono in camalkiina laydinka abaalmarin doono in adduunka markaad joogtaan malaa'igu ay idin ilaalinaysaa inkiraadda aada inkirteen inaysan jirin waa malihii xumaa oo allah subxaanahu wa tacaala aada u malayseen isagaana idin halaagay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay qunuutu lfataa min alkabaa'ir waxaa ka mida dunuubta waaweyn qunuutu lfataa yacni qofkii quusashadiisii min raxmat illaah alla naxariistiisa oo ka quusto uma intaa ka bacdina qul waxaa tidhaahdaa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa ka mid a isaa'atu dannin mala malaha oo loo xumeeyo bililaahi ay bilmacbuudi allihii macbuudka ahaa malaha oo loo xumeeyo allihii almuwaxadi ay aladii waxadahu alcibaadu addoommadu ay waxideen allahaas oo malaha loo xumeeyana isagana dembi kabiira inuu yahay ku tiri wey saas weya wa amnun limakri illaahi uma qatiicatun lidii raxmin waalkibra waalkhuya lacdudii wa min alkabaa'ir waxaa ka mid a amnun ka aamin noqosho limakri illaahi alla makrigiisa laga aamin noqdo uma waxaa ku xigo makrigaasoo laga aamin noqda kabiiradaasi qatiicatun goyn lidii raximin lidii qaraabatin qof qaraabo u saaxib ah la gooyo raximkii la jaro ayaa ka mid ah weeyaan markaasuu wuxuu yidhi waalkibra wacdud ku tiri kabiiradii ku tiri wacdud min alkabaa'ir dunuubtii kabiirada aha ku tiri alkibra kibirka iyo walkhuyalaa isqaadqaadka ucdudi ku tiri min alkabaa'ir dunuubta waaweyn ku tiri baa la leeyahay halkanna musanifka beydkan wuxuu ku sheegay afar dunuubta kabiiradaa ka mid ah kan koowaad waxa weeye allah makrigiisa oo laga aamin noqdo kan labaadna dadkii qaraabada oo la gooyo oo xaqii kugu lahaa dadkii xaqa kugu lahaa ee raximkaaga ahaa inaad gooydo kan saddexaadna waa kibir inaad la timaado kan afraadna inaad isqaadqaaddo oo khuyala aad la timaado dadka iska weynaysiiso oo noocaasoo kale ihi ayaa maaragtay ka mid ah weeyaan midda ugu horrayso amnu limakri illaahi uu yihi makriga ilaahay laga aamin noqdaa waxay la mid tahay waxay waxaa la yidhaahdaa waa waxa weeye waa diddulqan diddulqanuuti wey qunuudkii hadda aan soo sheegnay cagsigiisau noqonaya cagsigiisa ayuu noqonaya makrigu marka yacni hadda waxaa loo jeedaa alla makrigiisa ilaahay subxaana wa tacaala sifadan sifatulmakri ah lagama dhalaaliyo wasfi lagama sameeyo makrigaas lama yidhaahdo ilaahay maakir lama yidhaahdo kaa'id lama yidhaahdo sifooyinkaasoo kale laguma tilmaamo sifa sifada markii makriga la sheegayahay waxaa weeye waa sifatulmadxi bay ku timaadaa alla khaalib ah oo addoommadiisa quwadiisa ay ka awood badan tahay ayaa lagu tilmaamaa qur-aankana meelo badanaad ku arkaysaan alla wuxuu leeyahay wayamkuruuna wayamkuru allah wallaahu khayru lmaakiriin makri baa ilaahay naftiisa uu sugayaa weya allah wuxuu leeyahay wamakaruu makraa wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun ayagana waxbay maleegayaan annagana waxbaan maleegaynaa oon samaynayna marka almakru waalkaydu waxaasoo dhan markaa aragto waa markii alle makrigiisa loo tilmaamaa waa sifatu madxin baa loo jeedaa waxayna culammadu ku fasiraan istidraajka waxa la yidhaahdo istidraaj baa la yidhahda sabaalsamid baa la yidhahda qofkan ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun wa umlii lahum ina kaydii matiin qofkii asaga oo ku jiro macaasidii ku jiro kufrigii ku jiro munaafiqnimadii nifaaqii ku jiro ayaa loo qurxinayaa allah mar raba qofka inuu ka soo noqdo waa loo sii waa loo seeta dheeraynaya waa loo sii barwaaqaynaya si uu usii kibro oo usii qooqo markaa kabacdina isagoo kaamila in la qabto oo ilaahay subxaanau watacaala uu qabto ayaa la yidhaahdaa waxaana arkaysa allah fii suurati ali cimraan wuxuu leeyahay walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayru lianfusihim yaynan malaynin kuwii kufaarka ahaa waxa aan siinayno u kordhinayno oo ah caafimaadkii awooddii risiqii madaxtinimadii wax kastoo la siiyaa awlaaddii yaynan u malaynin annamaa numlii lahum khayru lianfusihim naftooda inay u khayr tahay yaysan u malaynin innamaa numlii lahum waxaan ugu kordhinaynaa oo ugu kaadinaynaa liyasdaaduu ifmaa walahum cadaabun muhiim inay dembi kororsadaan dembiga ay sii siyaadsadaan yacni taasaa la yidhahda dembiga inay sii kororsadaan darteed ayaan sidaa ugu yeelnay marka amnu limakri illaah makriga ilaahayoo laga aamin noqdaa oo aada isdhigato arrintaas waxa weeye waa dembi oo ka mid ah ka mid ah dunuubta kabaa'irka ka mid ah allah wuxuu leeyahay fi suurati alacraaf afa aminuu makra allah falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun miyay ka aamin noqdeen alla makrigiisii oo istidraajkii loo jeedo kama aamin noqdo makriga ilaahay ilaa dadka khasaaray mooye dadka khasaaro unbaa ka aamin noqdo weeyaan marka amni in qofka uu isdhigtoo yidhaahdo khalaas waxaa doonta iska samee ilaahay waa iska kafuururaxiim waa waa waa iska waa xumaanoon aad ku dhex jirto oodan toobo keenin waa makriga ilaahay oo laga aamin noqday taana waa dembi weyn oo kabiiro ah qofkun inuu ka soo noqdo u baahna kan labaad oo musanifku meesha ku sheegay waa qatiicatu raxim raximkoo la gooyo qaraabada oo la jaro maxaa yeelay qaraabadu xaq bay leedahay xaqa ay leedahay wuxuu ahaa alixsaanu ilayhim in wanaag loo sameeyo ayaa la rabaa haddii maal ilaahay ku siiyey qaraabadaada inaad maaragta wax tarto inaad soo siyaarato oo siyaaro ugu tagto oo soo booqato oodan goynin inaad la hadasho oo mar walbaba wanaag iyo hadal fiican aad kula hadasho waa xaq lagugu leeyahay weye marka qaraabada oo la gooyo waa dembi weyn oo kabiiro ah wey waxaana tusayo inay kabiiro tahay aayaadka qur-aanka iyo axaadiis badan ayaa tusayso allah wuxuu leeyay fii suurati moxamed fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi wa tuqaطicu arxaamakum ma mudan tihiin waabaad mudan tihiine haddaad xaqa ka jeesataan inaad ifsaadka ilardi la timaadaan dhulka a fasaadisaan raximkiinana aada goysaan ma mudan tihiin raximka aada jartaan marka raximka iyo qaraabada in la xiriiriya buu ilaahayna amray subxaana wa tacaala waxaana dadka gooyaahi waa dadkaas faasiqiinta ah ayuu rabbi ku tilmaamay allah uu leeyahay aladiina yanquduuna cahda allahi min bacdi miihaaqihi wayaqtacuuna maa amara allahu bihi an yuusal wayufsiduuna fi lard ulaa'ika hum lkhaasiruun dadkaas waxa weeye kuwa ballanka ilaahay buriyo faasiqiintu ballanka ilaahay ka baxo naqdi ku sameeye wey oo aan alla cahdi la gelin cahdigii ilaahay uu lagalay la galeen ka baxo wayaqtacuuna maa amara allaahu bihi an yuusaf wixii rabbi in la xiriiriyo uu amrayna gooyo dadkaas dad maaragtay khaasiriin inay yihiinoo kuwa hoogan yihiin ayuu allah qur-aanka ku sheegay xadiidka caaisha radia allaahu canha ee bukhaariyi muslimba ku sugnaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam alraximu mucallaqatun bilcarshi taquulu man wasalanii wasalahu allah waman qatacanii qatacahu allah raximka qaraabanimadu markuu rabbi abuuray ayay waxay qabsatay carshigii ilaahay bay magan gashay ku dhegtay markaase waxay tidhi allahayow xiriiri ciddii aniga i xiriiriso allahayow goo qofkii aniga i gooyo marka qofka raximkiisa jaro qaraabadiisa gooyo xaqdarre ku gooyaahi waxaa weye waa qof ilaahay uu gooyey oo cuquubadaasna ay qabsanaysa weeyaan bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii jubayr ibni mutcim ee bukhaariyi muslimba ay soo saareen wuxuu ku sheegay qaaticu raximka inuusanba jannada ilaahay gelaynin qaraabadaada qaraabada qofka gooyo janno ilaahay arki maayo maxaa yeele rasuulku wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata qaaticun jannada ilaahay ma galo qaaticu raxim qaraabadiisa qofka gooyaa janno ilaahay arki maayo haddii jannada qofka loo diidana waa cadaab ilaahay inuu galo wey haddii janno loo diida cadaabkuu gelaya mucadab uu noqonayaa wey kabiirada saddexaad ee beytka uu ku sheegay musanifka waa kibirka alkibru walkuyalaa labadaas sheikhuu laba kabiirow ka dhigay laba kabiiro ayuu ka dhigay kibirka iyo khuyalaaga labaduba laba kabiirow ka dhigay baynamaa culammadu qaar ka mid a sida maalan alimaamu albaydaawi iyo imaamu albagawi imaamu alnawowi ibnulafiir aymo badan ay ka dhigeen kibirka iyo khuyalaagu waa isleeyahi waa isla hal xabo wey labadaba isqaadqaad iyo kibir uu soo gelayaa bay leeyihin laakiin shiikhu iyo a'imo badanoo ku raacday waxay ka dhigaan laba kabiiro ibnu xajar alhaytami oo ku raacay wax lamid iyo isagaba laba dembi bay ka dhigeen oo waxay leeyihiin kibirka xagga qalbigu ka dhaca khuyalaagana daahirka iyuu ka dhacaa bay leeyihiin oo maalan qof istarafucaayo oo dadka marka ay la hadlayaan dhabanka u dadbaayo oo kasii jeesana inta keliyaha qabsado oo qofka xaqiirayo taasoo kale weeyaan ama ha la yidhaahdo waa isku mid ama waa maaragtay labay kala yihiine alkibru waalkhuyalaa waa simo xun iyo calaamad xun oo aan wanaagsanayn weeyaan dabci aan fiicnayn weeyaan waana shay kabiiro ah waciid badanna uu ku soo arooray taa weeyaan takaburka qofka mutakabiriinta ah ilaahay subxaana wa tacaala xaquu ka jeediyaa xaqa ayaa laga jeediyaa saasrifu can aayatiya aladiina yatakabbaruuna fi alardi bikayri alxaq kibirka bikayr alxaq waxaa weeye aayaadka ilaah inuu raaco baa laga jeediyaa wey ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii cibaadaday alla dadka iska weyneeyaa sayadkhuluuna jahannama daakhiriin naarta jahannamo la yidhaahdo ayay gelayaan ayagoo kuwa dullaysan ah weeyaan qur-aanka way ku badan tahay ina allaha laa yuxibu man kaana mukhtaalan fakuura ay intaasoo dhan waxay tusaysaa kibirka iyo khuyalaagu labaduba inay shay muxarama yihiin weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fii saxiixii ku sugan xadiid ibni mascuud wuxuu leeyahay laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibrin jannada ilaahay ma galo qof qalbigiisa in yar yani midqaalu dara waxaa leehay shay addara wa asqaru shay shayga xataa markii la qayqaybiye meesha ugu dambayso waxa ugu yar oo kale qofkii qalbigiisa ay ku jirtaa oo kibira jannada ilaahay ma gelayo wey markaasay saxaabada weydiiyeen ay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow ina axadana yuxibu an yakuuna thawbuhu xasana wa nacluhu xasana dharkiisa inuu dhar fiican u qaato kaba fiican ugu labisto ayuu qofku jecel yahe kibirkii ma soo gelaya markaasuu nabigeenna ka reebay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal allow allo wanaagsan oo quruxsan oo fiican jamaalkii quruxdana rabbi waa jecel yahay alkibru bataru lxaqi wa kamdu nnaas markaasuu kibirka u basay kibir maxaa la yidhaahdaa waa bataru lxaqi xaqa oo liska weyneeyo lagu qooqo oo qofka uu yidhaahdo raaci maayo uu yidhaahdo weeyaan iyo wa kamdu nnaas dadka oo la xaqiro qofka aada liiddo bani aadamkaa ayaa la yidhaahdaa wey kibirka waxaa iska leh allah baa iska leh allah baa iska walaku lkibriyaau fi samaawaati waalard axad kale markuu qaato waa xaq uusan lahayn qof qaatay oo kale wey lebis uusan lahayn oo lebistay taana nabiyullaahi moxamed ayuu kaga hadlay xadiid alqudsigii wuxuu yidhi xadiid abi mascuud iyo abu hurayra xadiidkoodii oo imaamu muslim fii saxiixii uu ku soo saaray wuxuu rasuulku yidhi allah baa wuxuu yidhi alcizu izaarii waalkibriyaau ridaa faman naasacanii cadabtuhu kibirka iyo weyninka iyo ciziga waxaa weeye anaa waa go-aygii wey kibriyaaguna waa ridahaygii go-aygii weeyaan iyo hoosguntigaygii anaa iskale wey cid kaloo ila leh ma jiro leanna macawiistaada iyo go-a aada wadata adaa iskale cidna kuula ma laha qofkii igula dooda qofkaasi waan cadaabay ha ogaada buu allah subxaana wa tacaala leeyahay wey walidaalika qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu labadaa iska ilaaliyo isqaadqaadka oo kibirka ah oo dadka uu iska tarafuco iska weynaysiiyo iyo xaqa uu diido markii loo sheego uu inkiro arrintaas waa yacni waa arrin khatiir ah oo jid aad u xun xasanulbasri ayaa wuxuu yidhi markuu ka hadlay arrintan man khasafa naclayhi wa rafaca hawbah wa cafara wajhahu lilaahi caza wajal faqad bari'a min alkibri qofka markii kabtu ka go'do kabtiisa iska toshaa dhulka aanan marada ku jiidin liajli khuyalaa aanan dhulka ku jiidin dadka isla waaweynoo dhulka maryaha ku jiido aanan isbaal iyo la imaanin ilaahayna wejiga dhulka u dhigo carreeyo wejigiisa carrada dhigaahi saddexdaas qofku markuu la yimaado faqad bari'a min alkufri min alkibri faqad bari'a min alkibri wuxuu ka beri noqday kibirkii isla weyninkii waa ka beri noqday buu leeyahay sheekha la yidhaahdo axnaf ibnu qays iyo hadalladiis waxaa ka mid ahaa bani aadamka isqaadqaadaya horta qadarkiisai meeshuu ka yimid inuu ogaado baa la rabaa qofkan kibir ma leh kan isweynaynayahay horta xaggeebuu ka yimid wuxuu leeyahay cajaban libni aadam waxaa la yaab leh qofka bani aadamkaabaa la yaab leh yatakabar waa isweynaynaya waa kibraya waqad kharaja min majri lbawli maratayn isagoo ka soo baxay meesha kaadidu ay ka timaado laba jeer laba jeer meesha kaadida ka timaado qof ka soo baxay baa isweyneynaya oo iskibrinaayo buu yidhi yacni maxaa loo jeedaa aabbihii markuu dhalayay yacni majral bowl kaadida meesha ka soo baxdo ayuu maaragtay ay ka timid manidii ilaahay uu ka abuurayay bani aadamka hooyadii markay dhalaysayna meeshu kaadida ka timaado ayuu ka soo baxay ma kaasoo kalebaa kibir leh isqaadqaad ma leh inuusa isweyneyn weeyaan marka cagsigeeda baa la rabaa inuu qofku tawaaduc iyo deganaan inuu dadka uusan iska weynaynin ayaa la rabaa wey maxaa yeele nabiyullaahi maxamed buu ilaahay faray waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin dadka ku raaco mu'miniinta garabkaada u dabciyo maaragtay u naxariiso baa la u dhimri baa la leeyahay bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii maaragtay ciyaad ibni ximaar oo imaamu muslim fii saxiixii uu ku soo saaray wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha awxaa ilaya an tawaadacuu xataa laa yafkara axadu calaa axad walaa yabgiya axadu calaa axad allah wuxuu ii amray oo ii waxyooday inaan tawaaduc dad yow tawaaduca yacni dadka iska weyneey iyaan la iska weynaysiinin oo waxa weeye bani aadam mutawaadica noqo oo degan dadka u jilicsan noqo xataa laa yafkara axadun calaa axad si uusan yacni qofna qofka kale uusan iskaga weynaysiino uusan u faanin walaa yabqiya axadun calaa axadin qofna qofka kale uusan u dulminin si aysan arrintaa u dhicin ayuu alla wuxuu ii waxyooday tawaaduc inaan la imaanno u tawaaducno allah subxaana wa tacaala in garabka loo raariciyo mu'miniinta loo dabacsanaado loo jilcanaado kelimad wanaagsan iyo khayr lagula hadlo ayaa la i faray buu leeyahay marka waxaa ka mida wa amnun limakri illaahi waamnun baa kabaa'irkii ka mid a ka aamin noqosho limakri illaahi alla makrigiisa laga aamin noqdo uma qatiicatun goyn baad ku xigto oo lidii raximin raxim qof u saaxiibo qaraabanimo qof u saaxiiboo la gooyo waalkibra waalkibrada waa mafcuul oo ficilkiisii oo maaragtay meesha muqadar ku yahay oo ka dambe uu fasirayo wey wacdud tiriyo ku xisaabi alkibra iyo walkhuyalaa'a kibirka iyo isqaadqaadka waxaad ku tirisaa min alkabaa'ir ucdud ku tiri oo ku xisaabi weeyaan dunuubta kabaa'irada dunuubta kabiirada ku tir weeyaan يعني ذنوبك كبيرة ذا كتري ساسا لديه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد